wasiirka hubkadhigista maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan maxamed xasan eelay oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay ku raadjoogaan kooxihii madaafiicda ku garaacay magaalada baydhabo wasiirka ayaa wuxuu tilmaamay in madaafiicdaasi ay dhibaateeyeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin dhanka kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu baaq u diray bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inay meel uga soo wada jeestaan cadowga soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay
ka walba galabsaneen dhibaatada ka deersiiyo sidiiyo naftiyo miliyo umbaheen linku daba galafadi ilaa ay raabti miliyo umbaheen ka daba teegnayni insha allahu tacaala ilaahay ghafuur raxiim ka haaye haddii ay wali rajeeyeen inuuna xaga gobado doomno insha allah wali kale insha allahu tacaala in sheegane bulshadu soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed inay cadowga isku beelahan kuwada jeesadaan cadowgana usugu naawmala gabar masaakiin walban galabsanay hoobiye ka dhawahaya sidaasan aragteen hawaalay rasuulka masaajidkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam yaa iska qarihayaan insha allahu tacaala walay rajeeyna in lagu adkaado doono biidni ilahi alkariim iidaasin kama hadnagaan bacda saxaafadda oo dagaalada iyo naftiya qaybweyn ku qaada hayso afkoorka ku jirtoona kama hadnagaan dhammaan dhallinyarada meel walba iyo ku rogaan deegaanada koonfur galbeed ama soomaaliya in badan inta cadowga la dagaalamaas dhammaantiyo walilana insha allahu guulaysada doontaan waana guulaysadaasan eedeedna mahadsantiin
hadalka wasiirka hubka dhigista maleeshiyaadka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhowaan xarakada al-shabaab ay madaafiic ku garaaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay